wararka naga soo gaaraya magaalada khallaafe ee dhulka soomaali galbeed ee ay itoobiya gumaysato ayaa sheegaya in sargaal ka tirsan maamulka gumaysiga itoobiya uu si ula kac ah gaari u jiirsiiyey ku dhowaad toban ruux sargaalkan oo la sheegay inuu yahay korneel lagu magacaabo axmed dhimbel ayaa gaari uu watay waxa uu si ula kac ah u jiirsiiyey mootobajaaj ay saarnaayeen dad rayad ah oo marayay wadooyinka magaalada khallaafe bajaajta uu jirsiyey gaariga sargaalkan ayaa la sheegay inay saarnaayeen ilaa iyo toddoba ruux inta la xaqiijiyey saddex ruux ayaa ku geeriyootay goobta halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dadka magaalada ayaa si weyn uga naxay dhacdada iyagoo tilmaamay in falka uu ahaa mid ulokac ah goobjoogayaal ayaa warbaahintu u sheegay in sargaalkan uusan xitaa istaagin goobta falka uu ka dhacay balse si toos ah uu uga dhaqaajiyey isagoo aanan wax gurmad ah u fidinin dadka dhaawacmay ama dhintay sida laga soo xigtay ilowraadiyo gudaha ah sargaalkan ayaa horey looga eedeeyey tacdiyo iyo cadaadis uu kula kacay dadka magaalada dhacdadan ayaa si weyn uga xaraysiisay bulshada ku dhaqan magaalada khalaaf iyo guud ahaan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga itoobiya